إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo oo isniin ahaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah lix basaasiyan ah oo maraykanka u shaqaynaya ayaa lagu dilay deegaanka kunya barrow ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqayna ku qaaday saldhig ay kenyaatiga ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera waxaa la weeraray hay-adda socdaalka dowladda federaalka xarunteeda beled xaawe ee gobolka gado dagaalo culus ayay milatariga shabaabul mujaahidiin xalay ku qaadeen dhowr fariisanna way shabeellaha hoose ka samaysteen ciidamada kasoo duulay dalka yuganda iyo kuwa dowladda federaalka saraakiil etoobiyaan ah ayaa diyaarad lagu geeyey magaalada garowe ee gobolka nugaal farmaajo ayaa lagu daray baarlamaanka federaalka ah iyadoo xildhibaan markuu madaxweynaha ahaa mucaarad ku ahaa uu weerar afka ah ku qaaday weerar khasaaro geystay ayaa lala beegsaday dad yahuud ah oo ku sugnaa dalka falastiin دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiiyo faahfaahsan lix basaasiyan ah oo maraykanka u shaqaynaya ayaa lagu dilay deegaanka kunya barrow ee shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa ka waramaya xukun dil ah oo lagu fuliyey lix xubnood oo lagu eedeeyey inay basaasiin u ahaayeen maraykanka ayaa shalay galab ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka kunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ragga xukunka lagu fuliyey dhammaantood waxay u shaqaynayeen sirdoonka maraykanka waxaana ay gacan ka geysteen dhibaatooyin loo geystay dad kala duwan oo ay shacab ka mid yihiin la xukumaha koowaad waa aweys aadan xasan oo loo yaqaan dalabey da-diisuna waa siddeed iyo labaatan jir waxa uu qirtay inuu ka mid ahaa jawaasiista maraykanka u shaqeeya markii ugu horraysayna shaqadan waxaa u soo bandhigay nin la yidhaahdo labaatan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo nin kale oo la yidhaahdo xasan garre wuxuu sheegay inuu gudbiyey xogta dad kala duwan qaadiga oo faahfaahinaya arrinkaas ayaana waxa uu yidhi waxaan ilaalu ka ahaa gaadhigii lagu duqeeyey maclin yaxye saddex sidoo kale waxaan ku xidhay ilaa todoba ruux oo la shaqaynayo sirdoonka maraykanka shaqooyinkaas aan qabtay waxaan ku qaatay lacagoo yar muddada aan la shaqaynayeyna waa sannad iyo bar taqriiban la xukumaha labaad waa cabdulqaadir ibraahim xuseen oo loo yaqaan boqol da-diisu waa soddon iyo laba jir waxaa shaqada basaasnimada ah geliyey nin la yidhaahdo jiilaani mayow oo jaasuus u ahaa maraykanka shaqooyinka uu qirtay inuu la qabtay waxaa ka mid ah oo ay maxkamaddu soo bandhigtay sida tan shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sida tan kow waxaan muraaqabo iyo macluumaad ku lahaa wax ka badan lex duqaymo oo loo geystay dad muslimiin ah markii laga reebo mid fashilantay laba waxaan jaylaani tusay walaal ka tirsan mujaahidiinta waxaana uu sheegay inuu yahay mas'uul muddo kadibna waa la duqeeyey sidoo kale waxaan raadiyey nabarka nin mujaahid ah mana ku guulaysanin la xukumaha saddexaad waa cabdiraxmaan cabdulle dhicisow da'diisu waa afartan iyo laba jir waxa uu qirtay inuu maraykanka u shaqaynayey muddo afar sano ah sida uu sheegay waxaana shaqadan geliyey shan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka oo koox koox iyo si gaargaar ah ula soo xiriiray cabdiraxmaan ayaana maraykanka u gudbiyey macluumaad wuxuu ka qayb qaatay laba duqayn oo ka dhacay kunye barrow iyo duleedkeeda halka uu mar hage u ahaa ciidan doonayay inay diyaarad ku soo degaan oo ay arbushaad ku sameeyeen deegaanka qorshahaasina ku fashilmay waa kan qaadiga oo ka xog warramaya qaybo ka mid ah kaalintii uu ku lahaa howlaha basaasnimada waxaan lug ku lahaa laba duqayn oo ka dhacday kuunyo iyo duleedkeeda ragna ay ku shahiideen waxaana ka mid ahaa bakar warsame iyo khaalid suldaan anigoo u gudbiyey nabarrada bakar iyo khaalid saddex waxaan ka qayb qaatay hagista ciidamo bangaraaf ah oo duulaan ku soo ahaa kuunyo afar sidoo kale waxaan u gudbiyey nabarro iyo guryo badan oo ay leeyihiin rag mujaahidiin ah waxaana ku xidhay niman ayaga la shaqaynayo dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago la xukumaha afraad waa cabdalla nuunow cabdulqaadir oo da'diisu tahay afar iyo labaatan jir una shaqaynayey sirdoonka maraykanka ninkan ayaa diyaariyey duqaymo loo geystay dhowr qofood oo iskugu jira mujaahidiin iyo dad shacab ah duqaymaha qaar ayaa loo geystay guryo wuxuu sidoo kale gudbiyey nambarada ku dhowaad afartan ruux halka uu shaqaalaysiiyey afartan kale oo basaasiin ah waxaan xamar ka keenay shareexooyin gaaraya ilaa afar xabbo aan ku wareejiyey cabdalle nuunow dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacago muddada aan la shaqaynayeyna waa laba sanno iyo bar la xukumaha shanaad waa maxamed sheekhay barrow oo da'diisu tahay toddobiyo labaatan sano jir una shaqaynayey sirdoonka maraykanka hawshanna waxaa geliyey jiilaani mayow wuxuuna qirtay inuu kaalin ku lahaa abaabulka iyo kormeridda duqaymo loo geystay meel geedhish ah iyo gaadiid dhowr ah oo uu ka mid ahaa gaari caasi ah oo uu nin shacab ah watay sidoo kale wuxuu qabtay howlo kale waana kan qaadiga shaqooyinka aan la qabtay waxay kala ahaayeen sidan kow waxaan la ogaa duqayntii geerishka maaliyadda labo waxaan ilaalo ka ahaa gaarigii lagu duqeeyey khaalid suldaan saddex waxaan muraaqabo ka qabtay gaari ay wateen rag ka tirsanaa gaadiidka mujaahidiinta oo lagu duqeeyey duleedka kuunyo barrow afar waxaan waardiyo ka qabtay gaarigii abbow waardiyow oo lagu duqeeyey waddada arabow shan waxaan cabdalla nuunow kala qayb qaatay howlgal insaal ah oo ka dhacay kuunyo lix waxaan ilaalo ka ahaa sheekh ismaaciil licertoogte toddoba waxaan soo diyaariyey guri uu degganaa nin ka tirsanaa mujaahidiinta lamana duqaynin siddeed waxaan ilaalo ka qabtay kuusow xaaje markii la duqayn rabay aniga ayaana u xaqeejiyey gaalada inuu ku shahiiday duqaynta la xukumaha lixaad waxaa lagu magacaabaa xasan cumar murjaan oo loo yaqaano xasan garre da'diisu waa sagaal iyo labaatan sano jir u shaqaynayey maraykanka sida uu isaguba sheegay waxaana shaqadan u soo bandhigay basaas xamar jooga kadibna waxa uu qayb ka qaatay ilaa saddex duqayn oo ka dhacay deegaanka kunye barrow waxyaabaha aan la qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan aniga amray in shareexo la saaro gaarigii kuusow xaaje lagu duqeeyey shareexadana waxaa u dhiibay aways cumar mayow asaga ayaana saaray laba waxaan ilaalo ka ahaa saddex duqayn oo ka dhacday kuunyo sida duqayntii uu ku shahiiday sheekh ismaaciil licertoogte middii uu ku shahiiday maclin yaxye iyo caasigii lagu duqeeyey waddada jilib saddex waxaan jawaasiis ka dhigay shan nin oo aniga iila shaqaynaysay intaas kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay in xukunka raggani uu yahay dil toogasho ah isagoo fagaaraha ka akhriyey adilooyin loo cuskaday xukunka oo ah mid ku sugnaaday qiraal
laa yaxillu damu imri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah ilaa biixdaa halaaث annafsu biاnnafs wاlthayibu الzaani wاlmaariqu min addiin attaariku liljamaaca muttafaqu calayh wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacatu ilaa muslima wa qaala alxaafid ibnu cabdilbar ana man irtadda can diinih xalla damuh waduribat cunuquh walummatu mujtamicatun calaa dalik ihbaatu alxukm aliqraar durbadiiba xukunka ayaa la fuliyey dareenka dadkana aad ayuu u kacsanaa waxaana la dareemayey siday u necab yihiin basaasiinta waxayna ku dhawaaqeen takbiirta allaahu akbar wاlآn jaءa dawru الtanfiid allahu akbar
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii oo halkan kasoo jeedinaya mahad cubayd waxaa la weeraray hay-adda socdaalka dowladda federaalka xarunteeda magaalada beled xaawe ee gobolka gado iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerar duqeyna ku qaadeen saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera haddaan ku bilowno weerar ka dhacay dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato wararka ka imaanaya gobolka mandheera ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin gaar ahaan jugta culus ay weerar madaafica ku garaaceen fariisin ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka sheikh barrow oo hoostaga degmada lefey ee gobolka mandheera weerarkaas tafaasiil dheeraada oo ku aadan nama soo gaarin balse hadday wax ka soo kordhaan wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa markaana gobolka gado mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay weerar qaraxa ku qaadeen xarun ay hay-adda socdaalka dowladda federaalka ku leedahay magaalada beled xaawe ee gobolka gado shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ciidamada kasoo duulay dalka uganda ku leeyihiin ee laboorka degmada barawe sidoo kale shabeellaha hoose waxay milatariga shabaabul mujaahidiin weerar ku qaadeen askar kale oo yugandeys ah oo ku sugan deegaanka burculow oo hoostaga degmada barawe waxaa sidoo kale la weeraray fariisin ay askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose weerarada ka dhacay shabeellaha hoose ayaa wuxuu kuu soo aadayaa iyadoo habeen hore xero ay askarta yuganda ku leeyihiin deegaanka buurcolow oo hoostaga magaalada barawe lagu dilay lix askari oo yugandeesa halka shan kalena lagu dhaawacay saraakiil itoobiyaan ah ayaa diyaarad lagu geeyay magaalada garowe ee gobolka nugaal zakariya cumar ayaa ka waramaya magaalada garawe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxaa maalintii shalay ka degay saraakiil xabashi ah oo diyaarad looga keenay dalka ethoobiya kuwaas oo soo dhoweyn kala kulmay xubno ka tirsan maamulka puntland waxa ay kulamo la qaadan doonaan madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi deni oo ku maqan deegaano ka tirsan gobolka sanaag inkastoo aan la shaacin waxa uu ku salaysan yahay safarka saraakiishan amxaarada ah ayaa haddana waxa ay qayb ka noqonaysaa safaro muddooyinkii lasoo dhaafay saraakiil ethoobiyan ah ay ku tagayeen magaalooyinka caasimadaha u ah maamul goboleedyada maamul goboleedyada ay horay u tageen waxaa ka mid ah kan koonfur galbeed somalilan galmudug hirshabeelle iyo weliba puntland oo hadda ay ku sugan yihiin tan iyo markii uu xilka qabtay xasan sheekh maxamuud ayaa dowladda ethoobiya waxa ay beddeshay siyaasadeeda ku aadan soomaaliya iyadoona hadda si toos ah xidhiiro ula samaysanayso maamul goboleedyada maadaama uu meesha ka baxay farmaajo oo ahaa saaxiibkeedii hore una saxiixay qaybo ka mid ah dekedaha soomaaliya farmaajo ayaa lagu daray baarlamaanka federaalka ah iyadoo xildhibaan markuu madaxweynaha ahaa mucaarad ku ahaa uu weerar afka ah ku qaaday cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya madaxweynihii hore ee dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa loo dhaariyey xil xildhibaannimo ka gadaal markii baarlamaanku ay meel mariyeen waxa uu fursad u heli doonaa in uu qaato lacag aada u tiro badan islamarkaasina baarlamaanka uu galaangal siyaasadeed ku yeesho arrintaas waxay culays ku tahay madaxweynaha kursiga ku fadhiya xasan sheekh maxamuud inkastoo asiga qudhiisa uu hay jiray xilkan oo xildhibaan sharafeed loogu yeero waxaa jiray xubno kasoo horjeeda in maxamed cabdulaahi farmaajo uu baarlamaanka kusoo biiro waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdishakuur oo muddadii farmaajo xilka hayay mucaarad ay isku ahaayeen ama belid isku ahaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa baarlamaanka hortiisa ka sheegay in farmaajo uu yahay dembiile si gooni ah waxa uga hadlay weerar asiga lagu soo qaaday sanadkii laba kun toddobayo tobankii halkaas oo lagu dilay shan ka mid ahayd ilaaladiisa waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan kiisas kale oo farmaajo uu ku lug leeyahay oo uu ka mid yahay dilka haweeney la oran jiray ikraan tahliil oo ahayd sarkaalad ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ah
waxaad ogtahay mudane guddoomiye toddobiyo tobankii disembar laba kun toddobiyo toddobankii in xarunta xisbiga aan aniga hogaaminayo wadajir sakda dhexe weerar lagu soo qaaday oo lagu dilay shan wiil oo soomaaliyeed oo ciidanka ilaaliya ka mid ahay meydkoodiina kabaha lagu aasay amarkaasna uu ka soo baxay maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta u fadhiya in loo dhaariyo xil xildhibaannimo ilaa maalinta dhibkaas uu dhacay oo wiilashaas kabaha lagu aasay kabacdi dalka waxaa ka dhacay dhibab kaloo fara badan oo ugu dambaysay kayskii gabadha ikraan tahliib ee nabasugidda ahayd ee ilaa hadda raq iyo ruux meel lagu sheego la laayahay inkastoo eedeentaas kulul baarlamaanku ay dhegaysteen haddana ma hirgelin qorshihii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xubnaha la midka ah ay damacsanaayeen ee ahayd in farmaajo aanu baarlamaanka kusoo biirin farmaajo ayaa baarlamaanka taageero ku dhex leh maxaa yeelay waxaa jira xubno badan oo asiga uu sabab u ahaa in ay xildhibaano noqdaan warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan weerar khasaaro geysi ayaa lala beegsaday dad yahuud ah oo ku sugnaa dalka falastiin taliska ciidamada maamulka yahuudda ayaa shaaca ka qaaday in bas ay saarnaayeen dad yahuud ah taliska ciidamada maamulka yahuudda ayaa shaaca ka qaaday in bas ay saarnaayeen qaar ka mid ah yahuudda xoogga lagu deegaamiyey dhulka muslimiinta lagu rasaaseeyey deegaano dhaca daanta galbeed weerarkan ayaa waxaa baska lagula beegsaday deegaanka salwaad oo dhacabariga magaalada raamallah ee daanta galbeed war qoraal ah uu taliska sahyuunigaa soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa lagu sheegay in uu baxsaday fulyaha weerarka warbaahinta falastiin ayaa soo tebisay in ciidamada yahuudda ay xoog ku galeen deegaanka salwaad iyagoo baadigoob ugu jira ruuxii fuliyey weerarka oo goobta si deg deg ah uga baxsaday warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa